cadaaladxumadu markay meeshay gaadho yacnii in dad soomaaliya oo nool la gubo oo weliba inta la gubo haddana sidii xaabadii looloo saar saaro maaha yani meesha aynu gaadhnay bal aqoonina herda fiiriye yani meesha aynu gaadhnay insaannimada xita baynu ka baxnay xataa xayawaan xitaa waa ka sugaysa dhamaan malinay yani waxaasoo dhan waxaa keenaya muxuu ahaa waxa weeye waa garsoor la-aanta iyo iyo iyo ilaalinta sharciga haddii aan sharcigii la ilaalinayn oo lagu tumanayo oo muxuu ahaa kii qabanayay iyo kii baakeynayna mashkaad bay noqonaysa haddii aynu awoodi weyno in muxuu ahaa aynu dar yeelno xaakimkii iyo ninkii booliska ahaa iyo ninkii qareenka ahaa iyo ninkii xeraalinta ahaa oo aynu hanan kari weyno muxuu ahaa nabadgelyooda iyo iyo iyo iyo mushaarka ay qaadanayaan